العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما في الدنيا من أنهار الجنة أي هذا كان باب في بيان ما كعدينتي وباب كيسيه في الدنيا الدنيا ذا كبص غني من أنهار الجنة وبيد جنة معنا بل الدنيا ذا لحديدة وبيد جنة وحكم ذا أما بل كو أصل كودية مادة ذو أي هل كاتها يوكس غن الدنيا taas buu bayaankeedii caddaynteedi ayuu baabkani u baabaysan yahay xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna abu usamata wacabdullaahi bnu numayri wacaliy bnu mushirin can cubaydillaahi bni cumara xa وxadaثna mحamed bn cabdالlahi bn numayri qaala xadaثna mحamed bnu bishri qaala xadaثna cubaydullaahi عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسند كوادتكي عن سؤالك ترني عبيد الله بن عمر بانو لبدا طريقة يسوغو إيمانيان طريقة هوري صدح شيخه مسلم شيخ سنة أبو بكر صدح نبوك ودورنا ما صدح شيخ sheekhiisa labaadna maxamed ibnu cabdillaahi ibnu numayr maanta aabihiina uu ku jiro sugan yahay sanadka laakiin isagoo aabihii kama warinayo ee maxamed ibnu bashrin buu ka warinaya cubaydullaahi ibnu cumar ibnu xafs ibnu caasim ibnu cumar ibnu lkhadaabna way ku kulmayaan kolley cubaydullaahina khubeyb ibnu cabdiraxmaan buu ka warinaya laakiin khubeyb baa kasii warinaya awowgii isaga waayo cubaydullaahi ibnu cumar waxa u awowo xafs ibnu caasim ibnu cumar ibnu lkhadaab baa awowgii ah weeye khubeyb u abtigayan wuxuu uhi abu hurayra qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi sayxaanu sayxaan webiga lagu magacaabo iyo wa jayxaanu jayxaan iyo walfuraatu waniilu furaat iyo niil kullun ay kullun minhaa wey mid kastoo kuwa dee afarta ah kaba midi min anhaari اljannati jannada webiyadeeduu ka mid yahay taas baa rasuulka ilaah yidhi waa afar webi afartuba adduunyaday ku sugan yihiin sayxaan iyo jayxaan iyo furaat iyo niil ayaa rasuulka ilaah yidhi waxay ka mid yihiin webiyada jannaday ka mid yihiin bal in kolley furaat iyo niil dee aada baan u garanaynaayo nilla waa webigan dee masar iyo dalal kala mara furaatna waa webigan dee kolley shaamna wax waa ka soo maraaye ciraaqna marka dambe iyo mare ugu dambeyn webigan dejlo la yidhaaho ay isku daraan ee shadulcarab ama webi keliyo weyn ay wada noqdaan kaasi weeye furaatna ee labadan kale sayxaan iyo jayxaan in kolley imaam nawowi raximah ullahu tacaala halkan uu fasirayaa waa sharxayaa waayo waxyaalo dhacay daraaddeed oo khaasatan qaadiciyaad iyo kaba dhacay oo waxaa sharaxa uu nawowi ku leeyahay raximah llahu tacaala sayxaan iyo jayxaan iyo sayxuun iyo jayxuun isku mid maaha macnaa sayxaan iyo jayxaanna waa laba webi sayxuun iyo jayxuunna waa laba webi oo laba webi oo kale ee laakiin ama laba nahriya isku mid maaha waayo imaam qaadiciyaad bay taasi ka dhacday inuu wax keliya ama wax mutaraadifa un kaba dhigo isku mida markaa sheekhu raximah llahu tacaala imaam nawowi sharaxa wuxuu ku leeyahay sayxaan iyo jayxaan kan xadiidka inoogu sugan inay anhaaruljana ka mid yihiin fahumaa fii bilaadi larman wadanka ama arman ama qowmiyadda iyo jinsiga arman la yidhaha bilaadooday ku sugan yihiin sayxaan iyo jayxaan oo haddana uu sii wadayo jayxaanna waa misiisa waa meel suqurtii islaamka macruufka ayd ay hayda kolkol dadkii dee mutadawiciinta iyo culimadii waxyaalahaas la tegi jiray ribaad baa loo tegi jiray waa saqrigii iyo midna waa sayxaanna waa nahru adana bal marka waxaan leenahay kolley sheekhu bilaad larman wuxuu u yidhi waqtigiisii niba qowmiyadda iyo niman dee waxa weeyaan gaala ana way haayeene shams kusoo xigayba iyagay ahaayeen arman intaan turkigu imanna bay ahayd ee cuhmaaniyiintu aanay bilaadii aasiya suqra ama anaaduul la odhanayay aanay iyagu la wareegin ee markii ay iyagu cuhmaaniyiintu ay yimaadeen waa imaan nawowi dabadi walow suljuuqiyiintii ka horreysayba dee bilaadihii ay dagaalka kaga jireen uu ahaa oo iyaguna atrakaha markii ay yimaadeen ee dhulkaa ilaa qustandiniya ay galeen ay dhulkii la wada wareegeen labadan webi waa bilaadan turkigay ku yaalaan de arman iyo armenia wata kaba sisheese waa bilaadan laakiin markaa hore reer rumiyo waa meelihii layskuba hayay taasoo kale suqurtii muslimiintanaba ahayd bilaadaasi markii dambe dee adugu cuhmaaniyiintu waa kuwii la wareegay ilaa qustandiniya galay intii horena salaanjaqadu kollay bilaado badan oo qeybta ka mida way qaadeen salaanjaqadna asalkooda turki unbaabay ahaayeene bal sheekhu wuxuu leeyahy bilaadul arman taas bay hayde iminka arman misiise iyo markaa adanadana turki unbay kuba yaalaan barhkood hadday indaakiya oo asalkeedii hore shaam ay hayde laakiin dowladdii cuhmaaniyiintu ay ka goysay xagga turkiga raacisay markii hore shaam bay raacisnay iyadoo bal matalan taas ay agtiisa kaba dhigaana adigu waa bilaadan turkiga un waana laba weybo taasa sayxaan iyo jayxaan bal kubaa woobay amaa sayxuun iyo jayxuun sheekhu wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala dee jayxuunna wadankii khuraasaan la odhan jiray ballaadhnaa ayuu ka dambeeya macnaa webiga jayxuun la yidhaahaa imikana aamu baa la yidhaah wuxuu xuduudiibuu ahaa bari ee wadankii khuraasaan la odhan jiray waddankaa khuraasaanna afghanistan iyo turkmanistan iyo iran buu imika uqaybsan yahy oo bilaadiisa ay uqaybsan yahi marka dhinaca bari xadkiisu jayxun buu ahaa wixii markaa jayxun bari ka xiga waa bilaadii ay muslimiintu ku idlaaqeen bilaadu maa waraaa nahr waa webiga wixii ka dambeeya dee rag badan iyo culimo badan iyo dad badani kaba yimaadeen bilaad badan oo aada u qiimo markaas fiicnaydna ay kuba sugnayd waa bilaadulhayaadil ama bilaad ma waraa nahri bay odhanayeen oo waa webigaa jayxun sayxun uu kasii dambeeyey waana xaddaas kolley balkhidana de waa afghanistan iyo ayuu kolley qeyb kamid ah ayuu ama barigeeda ayuu maraa isagaana xad u kala iyadiyo turkmanistan ama usbekistan iyo xad buu u kala yahay waayo usbekistan iyo bilaad ma waraa nahri bay noqonaysaa bal haddaba kuwaasay ahaayeen oo isku mid maaha sayxun iyo jayxun iyo sayxaan iyo jayxaan imaamkii qaadiciyaad bay ka dhacday inuu isku mid ka dhigay kolle sababtuna wuxuu dee imaamku waa reer waxa weeyaan wadankan imika magaaladan dee imika kolley weli ay kusii harsan yihiin isbania dee kaba mida waxa weeyaan maqrib oo kale iyo sibta ayuu bilaadeeda ahaa wadankaas manuu iman halkan xataa soomuu xajin oo kolley markaa dee umuuraha saasay ugaba qarsoonaadeen ama isugu mid kaba dhigay sheekuna waxyaalaha sheeka kaba dhacay halkan buu sheegaya bal taasi iyadu waa mid arrinta kale ee ah rasuulka ilaahay inuu sheegay anhaaruljana inay yihiin kolley laba macnoy culimmadu soo qaadaan mid waxa weeye waa in iimaankii iyo islaamkii bilaada ay maraan webiyadaas uu gaadhay ama uu gaadhayo dee waqtigaa haddaan u gaadhsiisnayn ba rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iimaankii baa caam yeelay bilaadaas marka ajsaamta ama dee dadkaas iyo ku nool taasee biyahoodu ay biyo u yihiinba ee kol hadday muslimiin noqdeen ahlal iimaan noqdeen waa hum saa'iruuna ila aljanna waa macno taas laba dhigtay macno kalaa jiro kolley kitaabuliimaanna aynu kuba soo maro rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu xadiidkii istarha aynu kusoo maray niil iyo furaat inuu arkay inay kasoo baxayeenba jannada ay kasoo baxayeen waa laba webi oo afar webi buu sheego labana ay baadinaan yihiin labana daahiraan yihiin habeenkii istarihii buu arkay ama habeenkii micraajkii way kasoo baxayeen buuri jannada laakiin dee meel ilaahay og yahay intay maraan ama wax kamida ayaa haddana waa kuwa dhulka kuba sugan oo bal markaa macnaha labaadee xooga badan waa in laba yidhaaho dee asalkooda iyo maadadooda ayaaba halkaa ahaa maaday ku leeyihiin jannadii ay kuba leeyihiin bal taasna waa macnaha daahirka sababto xadiidkaa horeynu soo maray kitaabkaan kuba soo maray ee ahaa jannada inay niil iyo furaad kasoo baxayaan waa labadii waabee daahirka ahaa laba kale oo baatino iyagu jannada un kuba suganna rasuulka ilaahay sheegay bal taas baa macnaha xoogeynaysaa bal markaa xadiidka macnihiisu taa weeye sayxanu wajayxanu walfuraatu waniilu kullu min anhaari iljanna baabun yadkhulu ljannata aqwaamu afidathm milu afidati اطayri yadkhulu waxaa gelaya aljannata jannada aqwaamun aqwaam baa geli iyo dad afidathum quluubtoodu milu afidati اطayri shimbiraha afidadeeda iyo quluubteedoo kale ay tahay taas baa geli xadiidkaa laftigiisiba uu yahay xadiidkan kuba sharxi doona xadaثna xajaaج بن الشhaacir qaala xadaثna abunadr haashim bn الqasim الlaysiy qaala xadaثna ibrahim yعni bna sacdi qaala xadaثna abi can abi سلمةa can abi hurayrata can النabiyi slى الlahu عalيه وasلم qaala anahu qaal bal sanadka xadiidka kolley cid aan qabanaa ma jirto abunadrina waa kan laqabkiisa ama kunyadiisaasuu ku shuhroobay waxaana lagu nanaysaa qaysar ee magaciisii waa kan inoo dhameeyey oo dee nin siqa ahoo dadkii idqaanka badnaa ahaa atbaacu taabiciintiina ugu dambeeyey ibraahimna aabihii sacd ibnu ibraahim ayuu kaba warinayaa sacd ibnu ibraahimna waa sacd ibnu ibraahim ibn cabdiraxmaan ibni cawf abusalama iyo abu hurayrana waan garanaynaa bal taas waa mid bal intaan matiga dhammayn kolley imaamkii daraquni kitaabkiisan dee aada u heerka sareeye cilasha axaadiisee weyn sanadkan dee waxa weeyaan kolley waa cileeya oo wuxuu leeyahay abunadri baa maanta warinaya oo ka wariyey ibraahim ibnu sacad markaas uu ku wariyeyna waa can abi salamata can abi hurayrata waa xadiidkaa mawsuulkae marfuuca ah laguma raacin buu leeyahy laakiin dadkii kale xadiidka wariyey waxay iyagu kuba wariyeen an de waa can abi salamata can inabiyi sala allahu calayh wasalam mursalnimay ku wariyeen waxaana kaba mid ahaa dee ibraahim ibnu sacad laba ninuu dhalay oo yacquub ibnu ibraahim iyo sacd ibnu ibraahim labadaba waa qoyskii aabahooda xadiidkiisana dadka kaleba kaba yaqaan bal waa turaajax yare laakiin dee muslim maanta agtiisa taasi shay qaadixa kumay noqon waxaa la raajax noqotay kol hadduu ninkani nin xaafido siqa ah ama dee yahay dabdi leh in dee ziyaado maanta walow dee ziyaadadu had iyo goor aynaan odhanan ziyaadatu hiqa maqbuula kolkol la kala raajax yeelo haddana dee muslimta la raajax noqotay ninkana kol hadduu ninkaas siqada a yahay inkastaba cidaha kuba khilaaftee xadiidku inuu mawsuul yahay weeye taasi waa xagga sanadka matigna waa kanoo wuxuu yihi can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaal yadkhulu waxaa gelaya aljanata jannada waxaa gelaya aqwaamun aqwaam aqwaam waa jamcu qowmin aqwaamtaasoo af'idatuhum waa quluubtoodu jamcu fu'aadin weeye mithlu af'idati اdayri shimbiraha af'idadooda iyo quluubtoodoo kale ay tahay ayaa janno geli doonaa rasuulka ilaahay kalaamkiisii weeye salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waana xadiidkan saxiixa muslim iyada inooguba sugan kolley imaam axmed iyana way la wariyeenoo way la wadaagsadeen bal sanadkana dee kalaamka jira waa ta aan sheegnay laakiin muslim iyo isagu turaajax yeelaya waa taas weeye imaamka naaqidkii xagga macnaha waxa weeyaan oo laguba fasiray ama macnaha lagu fasiray waxaa kaba mid ah xagga marka la eega dabacsanaanta riqada iyo ay leedahay quluubtoodu iyo jaanibkaas jireeca ay qalbi jirecsan ay tahay ayay la mid tahay markaa dayrka afidadiisa iyo sida xadiidkii saxiixa ah ahlulyaman araqu quluuban wa adcafu afidatan oo waa xaqa qalbigoodu dadka dad nugul inuu yahay oo jirecsan oo xaqi aqbalayo sidiisii uba qaadanaya bal macnaha waa laguba fasiray kolley macno kaloon kaba dheeraynba oo ah in xagga tashbiih uu yahay waa fi اlkhawfi wاlhayba waa dad ilaahay subxaanaه wa tacaala cabsidiisii ka qaalib noqotay qulubtiis qulubtooda ay degtay khuduucsan rabbi subxaanaه wa tacaala u tawaaducayo o u khuduucayo khashadiisa iyo cabsidiisa ay kaba qaalib noqotay oo waa xaggaasi kulaba midina waxay idhahaan xayawaanka shimbiru waa kuwa marka la eego xagga khawfka iyo cabsida ugu badan oo dee ishaaro yar ama sanqayr baabay oo kuwan kaba duulaya marka waa xagga cabsida qalbigooda gashay ee kaba qaalib noqotay ayaa adigu macnuu yahay oo ibnu jawsi baa wuxuu idhaahaa haaulaa'i qowmun raqad quluubuhum washtadda khawfuhum min alaakhira waa dad qalbigoodii jilcay cabsiday aakhira iyo ilaahay ciqaabtiisa iyo taa ay ka cabsanayeenna u adkaaday cabsidiina intii dee balbal la qaadi karayey ayay iyagii bal maalan kama ziyaadayo markaasaa waxaa lagu shabahay dayrka alatii tafsacu min kuli shay shay kastaba ka cararta ee ka duusho kaba cabsata waa qalbigoodii sida dee dad kala badan oo salafkii ka mid ahaayoo cabsii kaba qaalib noqotayoo taasi ay dhib gaadhsiisay barhkood jidhkoodii badhna ay uma dhinteen sa qolooyinkii qatiilulqur'aan laba baxay iyo bal maalan taas oo cabsidii ay ilaahay ka cabsanayeen taas baaba keentay inay laba dhintaan oo dee waanay insalafkii kaba mid ahayn dad kala duwan ay iyagii la maalan ay noqdaanba xagga marka leega jidhkoodii iyo siiyo cabsidaasi say u jilcisay bal ay uude ka noqdeen wax dee ay tirtirtayba ay dhamaysay ay dee maweynimo iyo taas oo kale cabsidii kaba qaalib noqotay bal taasna waa macno laguma fasiray macno saxadaada xagga tawakulka waa sida xadiidkii tirmidi iyo rasuulka ilaahay dayrka taqduu khimaasan wataruuxu bidanan waa xaggii tawakulka iyo tala saarashadiyo iyadoo waxay meel ka ogday jirin oo gaajaysan bay kala haysaa galabtiina way soo noqonaysaa iyadoo dharagsan oo ilaahay bay tala saaraysaayoo taas oo kale wax kale oo de waa kaa sababtii way la imanaysaa sababtii kama tegayaan waa kan sababtee waa kan baxaysa laakiin xaaladooda taasto waa xagga tawakulka iyo tala saarashada bal adigu kolley waa macno iska caamee waa xagga cabsida marka la eega iyo qalbi jacaylka iyo qalbi jireeca iyo qalbigooda inuu u nugul yahay oo markaa ilaahay aayaadkiisii ay maqlaan qulubtooda ay cabsanayso cabsii gelayso ka joogsanayso taasi ay keenayso oohin iyo bal wax kaba badanba kuba keenayso dad xaaladoodu taa tahay ayaa janno geli doona taas baa rasuulka ilah yihi yadkhulu janata qowmun afidathm mila afidat dayr xadaثna mحamed بن raafici qala xadaثna cabdالرaزaq qala akhbarana macmar can hamaam bni munabihin qala hada ma xadaثna bih abu hurayraةa can rasuuli الlahi slى الlahu عalيh wasalam fadakara axaadiiثa minha de kolley waa sanadkii aan naqaanay ee axaadiiثan marka la eego صaxiifaةu hamaam can abi hurayra uu kuba warinayey axaadiiaasna sa hore usoo sheegnay boqol iyo sodon sideed iyo soddon xadiiث bay gaadhay bukhaari iyo muslim in badan oo kamida way wariyeen laakiin marka la isu geeyo intay ka wariyeen boqol ma dhamo dee xadiidka saxiixa may wada dhammayn waxay kala leeyihiin iyo waxay isku waafaqeenba waa jira markaa muslimna xadiidkaas markuu axaadiisaa warinayo xadiidkii koobaad aanu ahayn xadiidkii koobaad ahayn waa habkii uu samaynayo sababto ine sanadka markeli unbaa la sheegay inta kalena way ku cadfanayd xadiidkaas waa axaadiistii dhexeed marka wuxuu yihi haada hadalka hamaam ibnu munabih baa le alabnaawi waa wahb ibnu munabih walaalkii asalkoodu waa dadkii alabnaa asalkoodu reer faris weeye nimankii reer farise yimi ee yaman yimi markii sayf ibnu dayizin uu iyaga dee gargaar weydiistay nimankii xabasha ay dhulka qabsadeen nimankii loo soo diray ee ka saaray markaa xabasha ee way degeen dhulkan waa dad badan oo markaa dadkii fiicfiicnaa se hamaam iyo wahb iyo daus ibnyaman iyo raggaas asalkooda taas ahaayo culimadna way ku idlaaqeen alabna ama hode meeshan kolley dumar way wadan dadkii carabeedna way uba dhaleen markaasay alabna dadkii sidaas ahaa bay yidhaaheen laakiin asalkooda waa dadkii reer faris asalkaa hore ahaa ee tan hamaam ibnu munabih iyo walaalkii wahb iyo haddaba muxuu yihi qaala haada kani waa xadiidkani maakii weeye xadaanaa uu noogu warramay bihi isaga abu hurayrata can rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam fadakara haddaan qaaladii raacino kolley dee labada siod boolaa laga yaabaa in badan baan soo wadno oon kusoo kala laqweynaye haddaan qaaladii hore ku cadafno fadakara markaa hamaam wuxuu sheegay axaadiia axaadiii minha waxaa kaloo muxtamiraba inaan dakara faacilkeeda ka dhigna abu hurayra fadakara wuxuu sheegay abu hurayra axaadiia minha waxaa kaba mid ahayd axaadiia waqaala rasuul llahi sala allahu alay wasalam lakiin ta hore waxaan u raajax yeelaynaa oo hamaam baa sheegay aan leenahay axaadii abu hurayrena waa ka warinaya de hamaam isagu markeliyu wada wariyey markii dambena dee habkan iyo usluubkan waxaa keenay uun si ay u tilmaamaan sanadkani inuu sanadkii koobaad ahaay laakiin axaadiia lamay kumay maqlin oo waa adigu ixtiyaadkoodii uun wuxuu sheegay markaa axaadiia minha waxaa kaba mid ahayd axaadiia uu hamaam abu hurayre kaba warinayay waqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam khalaqa allahu ilaahay uu abuuray caza wajalla aadama aadam calaa suuratihi suuradiisuu ku abuuray duuluhu situuna diracan maha suuradii tan waa dheerarkii un waayo maha suurada la sheegaya dheerarka un inay ahayd ee waa sifadiisa iyo tilmaantiisaasuu kuba abuuray duuluhu dheerarkiisuna situuna diraacan lixdan diraac buu ahaa bal lafdigan damiirkan calaa suuratii kolley waxaan filayaa aada inooga muu dheerayn markii aan kitaabu lbiri wasila soo haynay baabkii uu u baabaystay dee kolley waana tarjamadii nawowiya laakiin baabunahyi can darbi lwaj nahyintii la yskaba nahiyayey wejiga in wax laguba dhufto ayaa xadiisyadii inooguba sugnaa dee kolley ruux buu rasuulka ilaahay nahiyayey malaa wejiga ruux kale wax kagaba dhufanayey kolle xadiidkii abu mascuud ayaa waxaa inooguba timi rasuulka ilaahay inuu yihi lafdigan ah in allaha khalaqa aadama calaa suurati kolley habeenkaa waan kusoo joogsanay waan soo sharaxnay bal culimada aqwaashoodiina waan soo sheegno caawa waxaan dee bal matalan haddana dib umuurihii ugu soo wada celinaa maba jirto laakiin halkan iyadoo xadiidkii dee qariino kale iyo wax kale aanay laba soco oo halkan lafdigan siyaaqiisa un marka la eego nebi aadamna lagaba waramayo waa san imaam nawowi raximah llahu tacaala xadiidka uu kuba fasiraye dee xaafid iyo qolooyin kalena cibaaro ay soo qaadeen siyaaqan daahirkiisa ibnu xibbaan iyo oo macnuu aan damiirka u celino aadam oo la yidhaaho hadda macnaha kale ee damiirka iyadoo ilaah loo celiyo horeynuu soo marnayo wixii kaba ratimiyo bal umuuraha iyada taas weeye wanakaa idin tilmaamo dee ma dheero waxaan filaya laba boqoloo xadiid wax ka badani uma dhexeeyaan halkan iyo halkaas halka aan habeenkaa kusoo maray waxa weeyaan calaa suuratihi aadam suuradiisan uu imika isagu ahaa ayaa ilaahay ku abuuro macnuhu waa maxay dadku haddaan eegno waa kanoo dee dakarkiiyo unsi ama ruux labiyo ruux dhadig baa kulmaya ilaah baa halkaa wax ka beeraya janiin buu noqonayaa calool galo calaqa iyo mudqo iyo saa yeesha marka dambuu dhalanayaa waa kaa haddana koraya adwaar isagoo dufulaya ilaa uu weynaado markaa sidan imika aan nahay de si aynu ku abuuranay maaha maraaxil iyo adwaar dheer baynu soo marno kala duduwan amaa nebi aadam san uu ahaana isaga ruuxi ma soo gelin may nashadiisna adwaar ma yeelan iyo maraaxil ma yeelan wakti uu ka yaraayu gurguuranayu fadhi bartay uu kacay uu socod bartay oo taasina may jirin mar keliya ilaahay san ku wada abuuray weeye suuradan iyo shakligan iyo sifadan uu leeyahay ilaahay subxaanaه wa tacaala min awali nash'ati ayaa ilaahay ku abuuray markii uu dhoobada ka suureeyey nu nafta geli de san dherarkiisan iyo umuurihiisan iyo wixii soo dhamay de markii ruuxa la geliyena waa kaa kacayba ee socdayba oo bal markaa taas waa markaan damiirka u celino taa ama haddii wax kale loo celinayay bal kalaamka kuba sugan arrinkana waa ixtimaal aada ada xoog badan oo xadiidku leeyaho markaan aaya dee sifo iyo aynaan kaba dhigin axaadiidii sifaadkii aan lagaba dhigin ama kalaamka intaa dhaafsanay waa inoo horeeyey bal tama khalaq allahu caza wajala aadama calaa suurati طuلhu dherarkiisu situuna dirاعا لحdan dirاع bu hade waten casharkii horeba inooguba sugnaa ee diraacaasi muxuu yahay diraaciisiiba mise waa diraaceena de waa barhkood way yidhaaheen waa diraaciisii dee barhgu baa le taas arrin baa imanayo qaaliban ruux waxay yidhaheen diraaciisu dherarkiisu inti iyo dee rubcii buu noqdaa oo ruuxu waxa la arkaa afar diraacoo kiisa ayuu noqdaa hadday noqoto lixdan diraacoo kiisa ah dee arrinku wuxuu noqonayaa dherar dheer inuu lahaa inay gacantiisna yaraato yaraato onay jirhkiisiiba laba sinaan deeta waxaabay yidhaaheenba ase ibnutiin iyo ragla ragga xadiidka sharxay waa diraacaynan lixdan diraacoo keena ah ayaa dherarkiisa kolle axmed iyo say wariyeena cardigiisuna toddoba waa noqonayay bal adigu aad buu u dheeraa weeye waana ibn marka la eego janno marka la galo si ay dadku noqonayaan san hore usoo maray imikana inoo dambaysa falamaa khalaqahu markii ilaahay abuuray ruuxdii la geliyey ayuu qaala yidhi ilaah baa ku yidhi idhab tag oo fasallim salaam calaa ulaaika nafari nafarka jamaacadaas kolley wahum nafarun min almalaaikati juluusun kolley ulaaika ismu shaaraha lilbucdna way yar durugsanaayeen siday tilmaamayso way ka fogaayeen bal nafarka ama jamaacada iyo kooxdaas halkaa fadhiida u tagoo salaam baa lagu yidhi kolleyna nafarkuna waa saddex ilaa toban ama saddex ilaa toddobe laakiin wixii adigu toban ka sarreeyay laa yutlaqu calayhi nafar wixii toban ka sarreeya marka waaba taas haddaba salaam wahum iyaguna nafarun koox bay ahan jamaaco bal intaa toban ama wax ka yarba wax ka yarun min almalaaikati oo juluusun fadhiyey ayay ahaayeen eg hadalkii ilaahay ku yidhi amarkii waa kan intan iyadu waa ulaaika nafari bay bayaan u tahaye fastamic dhegayso maa yujiibuunaka waxay kuugu jawaabayaan eg waa salaam adugu dhegaysana waxay jawaabtoodu noqonayso kolley riwaada bukhaari iyo muslimba waa san way dhacday in badan khaasatan ruwaadda bukhaari kaba mida maha raggii bukhaari ka sheeya waa dadkii ka sokeeyey kitaabka waa ruwaad waxaaba halkan ahayd fastamic maa yuxayuunaka yujiibunaka bedelkeeda waxay kugu salaamayaan markaad salaamto dhegayso fa inahaa waa jawaabtaas waxa ay kugu jawaabayaan ama ay kugu salaamayaan taxiyatuka adiga salaamtaada weeye nebi aadamu wa taxiyatu duriyatika dadka tafiirtaadiyo duriyadaadana taxiyadooda iyo salaamtooda wey qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fadahaba nebi aadam baa tegey faqaala wuxuu uhi assalaamu calaykum kolley laftiga inooguma sugnaa dee salaamun mooyaane bal siiqadii dheh oo kale waxaa dhici karta tan dee ilaahay subxaana watacaala inuu kuba ilhaamiyey ama dee bara siiqada loo sii sheega wuxuu odhanayo ku salaamayana isagaa socda qoladana way fadhiyaan oo isagaa ah ka salaamta bilaabaye bal wuxuu yihi assalaamu calaykum inay ilhaam tahayna waa suurtagal waayo xadiisu baa wuxuu yimi markii ruuxda la gelinayay ilaa intan qaarka sare lagaba geliyey ayuu hindhisay nebi aadam markaasoo weli ruuxdiina kumay wada dhammaan markaasuu yihi alxamdu lilah waana ilaah baa lafdiga ahaa ilaah baa ku ilhaamiyey ee noocaasba inay noqotona waa muxtamin ilaah baa kuba ilhaamiyeyo markaasuu yihi assalaamu calaykum faqaaluu waxay yidhaaheen assalaamu calayka waraxmat ullah taas bay yidhaaheen way u jawaabeeno assalaamu calayka waraxmat ullaahi bay yidhaaheen qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi fazaaduuhu waxay ziyaadiyeen isaga waraxmat ullaahi intii uu dhiinaya assalaamu calaykum buu yidhi waraxmat ullaahi bay kordhiyeen qaala markaa rasuulka ilahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fakulu man shaksi dhammaantii yadkhulu gelaya aljannata jannada calaa suurati aadama aadam suuradiisii buu ahaaday oo markaa waxaabay noqonaysaa dee dhararkii un maaha oo hadhow kii madoobaa madowya oo kii casaacasi oo kii kale cadaacad yahay ma waa sifadiisii baa la wada leeyahay hadday shakli iyo midab iyo wax kastaba waa suuradiisii sifadiisii iyo tilmaantii wa tuuluhu dherarkiisuna nawaatan eeg suuradu ma aha dherarkii uun ee waa suuradii oo dhan waa dadka da ahaan iyo dherer ahaan iyo shakli ahaan iyo surahaan iyo waa dadkaa isku midkaahe wa tuuluhu dherarkiisuna situuna diraacan lixdan diraac buu ahaa falam yazal kama suulin alkhalqu khalqigu inqusu inuu nuqsaamayo bacdahu dabadii xata alaana oo ujeedadu nebi aadamtii ka dambeysay dee naqsigu san imakaba ruuxu markuu dheeraanayo dee habeen keliya oo dherarkiisuma muuqdo mar dambuun buu muuqdaa marka waqti la jooge way dhinmayeen nuqsaamayeen oo xaggii marka la eego ballaadh ahaan iyo dherer ahaanba intii horea laga yaraanayey ilaa dee intan imika aan joogno ayd oo macnaa dadkii inaga horreeyey sida qoomkii caad iyo thamuud iyo kuwaas oo kale dee dadkii ka dambeeye lamay mid ahayne way ka dhaadheeraayeen laakiin dhararkaa nebi aadam waa laga yaraayo wax lixdankaa diraacdee ka dhaafsan oo aad iyo aad ugaba dheeriyo waxyaalahaasi may jirin kolley qasaa jirta dee adigu imikamalaa kutubta jaanibkaasay inqiraaday kitaab sharaxa arbiciin almajaalis asamiya la yidhaha kitaab dus dul socdo markaa sabciyaat la yidhaha iyo dee qolooyin kaleba dee tafsiirada iyo marka ay alfajri joogaan iyo way soo qaadaan nin ay ku magacaabeen cuuj ibnu cunuq in la oranayay oo aad iyo aada u dheeraayo bal maalan ay yidhaaheen xataa markii qaraqii qoomkii nebi nuux buu ahaaye dadkii la qarqiyey isagu biyihiiba meelahan ama meelo hoose umay dhaafin oo kale wax badbaadeyna may jirin waxaa doonida raacin baa badbaaday waa qise aan asal lahayn oo kale markii dambena ilaa nebi muuse u soo gaadhay oo dee marka ay dhahaa nebi muuse ayaa isagoo doonaya dhagax weyn soo qaatay qoomkiisii isaga dee dilay oo nebi muuse dheerkiisu toban diraac ahaayo ushiisna toban ay ahayd oo tobanna sare u boodaa halkaa kuraantu ka gaadhay waxyaalahaasi waa waxyaalo qisas dee aan raad sidaasa aan lahayn weeye dee way jiraan dadka qawaamta camaaliqadii iyo kuwa ay lahaayeenba nebi muuse markii qoomkiisii ina fiiha qowman jabbaariin oo keli ka baqdeenba taasoo kaleo iyaga kaba dhaadheera waqtigaa camaaliqadii uxarsan lakin de wax saasa iyo taasi may jirin nebi nuuxna waqtigiisii intii doonida raacday inankiisi iyo haweenadiisii aan badbaadin oo wixii doonida raacin baa badbaadayba bal waxaan leeyahay waa khalqigu int intaa ka dambeysay waa nuqsaamaya xata alaan kale xadiidka macnihiisu waa inoo daahirba waxa inoogu sugan kolley kitaab salaamna uu inoo horreeyo dee umuuraha salaamtii waynu soo maray ruuxii cid fadhida u timaada isagaa salaamta bilaabaya waxaana fadli badan imika halkan eeg assalaamu calaykum buu yidhi o walow dee qur-aankana waa tameela salaamu calaykum bimaa sabartum iyo in kuba tintimiya haddii asha la gooyo salaamun calayka ama calaykum laba idhaa ay ansaxayso salaam noqonayso haddana sii taamsanayd alifta iyo laamta sida imika halkan nooguba sugan dee marka ruuxu jawaabayana ilaahay baaba adigu meeye horta inay dee fiican tahay in wax lagu kordhiyo haddii waraxmatullaahi ay ahayd dee waraxmatullahi sanay ziyaadiyaan ama wabarakaatu laba ziyaadiyo oo waatan dee ilaahay baa ina amray mid ka fiican biaxsana minha uruduha walow dee hadduu intii un kuba gaabsado salaamtii uu qaaday oyuba noqonayso arrin kalena way jirtaay oo halkan markay jawaabayeen maxay yidhaaheen iyaguna assalaamu calayka waraxmat ullaahi naa shardi maaha ruuxii hadduu ku salaamo oo la jawaabayo inuu calaykum salaam la yidhaha calaykumta la horreysiyaa shardi maaha haddii u celiyo iyadna salaam jawaab way noqonaysaa assalaamu calaykum buu ku yidho adna assalaamu calaykum baa tidhi jawaab way noqonaysaa dee waa tan xadiidkana inooguba sugan walow dee taasi ay tii badnayd ahayd baabun bal janno iyo walow dee waxyaala ay inoo dambeeyaan kolley naartii ilaahay inaga ilaaliyo iyo inaga badbaadiye ayaan halkan gelaynaa baabkeedii oo baabun wa fi shidaةi xari naari جahanama wabucdi qacariha wma tأkudu min اlmucadabiin nasأl اllaha an yuciidana minha wa an yujirana minha wuxuu baabaysanyah naarta jahanamo kulaylkeeda shidada iyo culayska iyo dhibta uu leeyahay iyo wabucdi qacariha gunteedu fogida ay fog tahay oo ay aad iyo aad u dheer tahay oo dee waa taas ilaahay subxaanaه wa tacaala dee wixii isagu jin iyo insiba wixii gaaloobay iyo bal dee fusaaq iyo kuwaas wixii lagu dahirayay iyo intaasoo dhan ba u waasac noqon karta u waasac noqonayse iyo wamaa taakudu waxay ka qabanaysa iyo halkay ka gaadhaysa min almucadabiina dadkan la cadaabayo dee isku si maaha isku dembina may ahayn marka dadka qaarkood baa waxaa la arkaa dadkii fusaaqdaa inay yihiin intaan laga soo saarin oo kale inay dee naartiba ay iyaga jirkooda ani wada gaadhayna laakiin qeyb kamida jirkoodii walow dee uu arkayo inaan ruux ka dambi ka cadaab badan ba aanu jirin bali inay jiraan oo dadkiina xaggaa ma wada sino oo isku wada mid maha xaggii shidadii cadaabkee bal dadkan la cadaabayo inta ay ka qabanayso ama naartu ay ka gaadhayso jasadkiisi iyo jismigoodii iyo bal tafaawudka xaggaa jira xadaثna cmar bn xafs bn kiyaasi qaale xadaثna abi can اlcalaa bn khaalidi اlkahiliy عن شقيق عن عبد الله قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal xadيidka سنadkiisa kolley calا بن khاaلد mooyaane dadka kale waynu soo maray شhaqيqna abu waئl weeye markaas weeye calا بن khاaلد الكاhirina waa nin atباacu taabiciintii kaba mid ah kolleyna dad صaxaaba ah waa soo gaadhay ama صaxaabadii midhalee lamuu kulmin xafid ibnu xajarna wuxuu ka cabiraa saduuqun min asaadisa waa nin run badana ah ujeeddadu dabdigii iyo xagga hoos buu ugaba dhigaaye laakiin waa nin run badanaa saduuqa waa cadaalo u sugaya unoo kamida qoladaa saadisada uu yihi bal ninkan calaa bnu khaalid kitaabkeennana waa ku sugan yahay kitaabka tirmidina waa ku sugan yahay kutubta meel kale kagama sugno usuushaa kitaabkan muslimna xadiidkan unbuu ku leeyahay xadiid labaad kuma laha hore umaynaan soo marin dibna uma dambeeyo waa xadiidkan keliya ayuu kitaabkeennana ku leeyahay oo kolley calaa bnu khaalid ilkaahili wuxuu yihi markaa cabdillaahi bni mascuud cabdullaahi waa ina mascuude qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yu'taa waxaa lala imanayaa bijahannama jahannama yowma idin maalinta waa maalintaa dee yowma alxashr dadkao dhan lasoo wada saaraa la keenaya dee halkii ay kuma sugnayd wax makhluuqa weeye hore ilaahay subxaana watacaala uu abuurayo jannaba iyadiyo jannaba wax markaa la abuuraya maaha laakiin halkii ay kuma sugnayd iyo maqarkeedii baa laga keenayaa yowma idin maalintaas maxsharkan iyo dadka ayay dee hareerayn doontaayoo dariiq iyada hay uga baxaan oon ahayn jidkaas siraad ee iyada korkeeda mooye ma jirayso ee waxaa loo keenaya waa liidaa de waxa weya likay yudaaraca markaa ama litakuna muxiitatan bilmaxsharba meeshan oo dhan si ay u ixaadayso oo dariiq wuxuu noqonayaa un de waa dariiqa asiraad ama un mooye meel kale oo dadku ay marayaan oo ama janno u marayaan oo iyada aan ahayn ma jirayse haddaba yu'taa bijahanama yowmaidin lahaa sabcuuna alfa zimaamin iyaday u sugnaatay ama xaal ay u sugnaatay iyada toddobaatan kun oo xadhig weeye imaamku waa hogaankan wax lagu hogaamiyo ama waaba in waxaan dee sanka ama dee faruurta lagaba xidha farxurka bal xadhigii dheg hogaankii dheg ee adugu waa wax lagu jiidayo iyada oon dee lamid ahayn hogaankii adduunye iyo xadhigaase haddaba iyaday toddobaatan kun oo zimaamo maca kulli zimaam zimaam kasta quwada uu leeyahay iyo xoogga uu leeyahay taas maciisa mid kastaba maciisa waxaa sabcuuna alfa malakin kuwaasoo yajuruunaa jiidaya bal toddobaatan kun oo zimaam oo waliba zimaam kastaba toddobaatan kun oo malag de wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa de oo toddobaatan kun oo toddobaatan kun lagu sii dhuftay mana aha ilaahay ciidankiisii intaa kuma dhamma iyo malaa'igtiisii ee waa inta halkan dee iyagu kuwa jiidaya haddaba ayaa la keenaya de marka la keenana waa taan leenahay maxsharka markaa midi waxa weeya laba arrimood baa inoogu wada suganoo midi ahaane waxay tilmaamaysaa cidamu jahannam bal waa toddobaatan kun oo malag oo midkaas toddobaatankaa kun ee malag de waa toddobaatan kasta oo kun oo malagba ay hogaan keliya ama xadi keliya ama waxaa lagu jiidaya ay wadaan waa toddobaatan kun oo zimaam iyadoo leh waa sacadeeda iyo cidamkeeda iyo taas weeye arrin kalena jiiditaankiiyo tanne waxay siday culimmadu yidhaahaan dee macno kalena way ku jiraanoo iyagina maxay dee lagaga hayaa oo ay kaga hor joogsanayaan dee ilaah baa u diro shaqadoodina kaba dhigaye dee waxay an tanfalita calaa ahli maxshar inay kusoo fakato oo dadkan ahlulmaxsharka markaa iyada halkeedaas bay kuma sugnaanaysaa waxay sugaysaa ciddii lagu riday allahuma dee sidii axaadiista qaar kusoo baxday kolkol cunuqyo kasoo baxaya way jiraan oo dee fasaxan oo cid gaara qaadanaysa maxsharkii kaba qaadanaysa way jiraan taasba sidii axaadiista qaar kuma timi laakiin xaggana maxsharkii kuma soo fakanaysa iyo ciddii sugnayd waana waxaa ixaadaynaya dee saacada intaa leeg iyo quwada intaa leegna way leedahay bal taas baa maalinta qiyaama allah inaga badbaadiye lama keenaya kolley xadiidkanayn daraquni oo kale tatabuciisa muslim wuxuu inkaba dhigay maka halkan cala bnu khaalidi maka waxaa ka wariya maka xafs bnu kiyaas waana nin imaamoo qaadi ahaa hiqaa laakiin rag ka badan waa sufyaan sufyaan thawri iyo marwan iyo qolooyin kale iyagoo xadiidka cala bnu khaalid markii ka wariyeen waxay leeyihiin mawquuf bay kaba dhigeen mawquuf bay kaba dhigeen waana arrinka uu isagu raajax yeelayo saaib markaa dee waxa weeyaan daraquni istidraaggiisan laakiin xafsa waa nin hiqoo xaafida saan sooni muslimna tu raajax yeelaya waa xaggan rafcigo de waa taas isaguna waa imaamka naaqidkaah bal waxa weeye xadiidku waa kalam yaroo ku sugan isnin xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna المغيرaة yعni بn cabdالرحمن الحizاamiي عan abi الزinاadi عan الأcrج عan abi هurayraةa an النabiy أn النabiya slى الlaهu عalيه وasلم qaal rasuulka ilah wuxuu ka dhawa xadiثii naarto qolooyinkaa rasuulka ilaahay aynu soo maray xadiidkii u horeeye ydkل الجنaةa أqwam afidat mil afidaة الطayr ee cabsidu kaba qaalib noqotay waaba axaadiid fara badan oo inoo socotee waxaa la arkaa dee mid keliyana inaan qulubtoodu qaadi karteen marka laga warramayo waa cabsidii hayse iyo de waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inaysan kuma dhiman lahaayn laakiin inaga qalbigeenu de waa kaas iyo isheenuna ay adag tahay engegtay ee dee aanu jirin iyo qalbigana wa ama waxa weeyaan jiridhaca iyo wa iyo adigu taasi aanay jirin ragga afidatu mil afidati tayr waa dadkaasi uga dhiman bal waxaa dee rag badan baa tan kaba mid ah dan imaam soo qaato kitaabkeena kuwa badan ibn wahb wuxuu lahaa kitaab u alifay ahwaashan iyo waxyaalahaas oo isagu u dejiyeyba waana dadka cabsidooda ay aad iyo aada uba badnayd berigii dambea waxaa la weydiistay bal kitaabkan in si looga wariyo laga dhegaysto ama lagu dul aqriyo wuxuu hi iga daaya ma karaye walaa waktigaa hore oo la arka alifayo inuu karayo markaa dadkii markay dayn waayaan ee la bilaabay uun ayaa sheekii lamiyir daboolay ama uu koomaa galay si koomagii ugu jira ayuu dhintay ibnu wahba waa cabsidii waa ujeedada naartii lagaba warramay dadka qaarkood sida rabiic ibnu khusaym iyo rag lahaayo waa asxaabtii ibnu mascuud ee waaweynaayo kale barhkood baa dabka araggiisani uu taabanayay markay dabka arkaan baa dhici karta maalin ibnu mascuud uu laba socdayo ciraqna la joogay soo mareen qolooyinkii xadaadiinta meeshay biraha ku tumayeenoo keerkii ay buufinayaan oo wuxuu shudmayo ibnu mascuudna waa la socday waa dhacay waa miir beelay salaadii duhur baa gaadhay casr baa gaadhay ibnu mascuudna kaba waa tagaa soo noqday intuu dadkii soo tukayo ilaa habeenkii markay saxar noqotay laydhaa qabowi soo dhacday baa miyir ugu horeysa oo kale iyo waa arrintan in kolkol araggaas waa dadkaa dee afidadooda ay taa ahaydba laakiin waa wax adage bal ilahay waxaan weydiisanaa rabbi subxaana watacaala maca qaswati quluubina wa junuudi caynina an yujiirana min annaari xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna المغيرaة عn بn cabdالرحمن الحزاamiي عan أbi الزinaadi عan العrج عan أbi هuraيرaةa أن النaبiya slى الlه عalيه وasلم qaal naarكm naartiinan haadihi tan ah alatii taasoo yuuqidu uu shidayo oo ibnu aadama ina aadam uu shida e wax ku karsado kuba intifaaco waxna ku gubo juزء waa qeyb min sabciina juz-an toddobaatan qaybood oo min xari jahanamo jahanamo kuleylkeeda kaba mida macnaha jahanamo ayaa kuleylkii ay lahayd baa toddobaatan meelood loo sii qaybiyey markaa qeyb kaba mid ah ayaa naarteenani ay la kulayl ama waxgubid ay tahay taas bay tahay amaa jahanamo intan sagaal iyo lixdan dicfi ayay ka kulayl badan tahay walciyaadu biاllah naarteennan aan kuba intifaacayno bal riwaaya ibnu xibaan iyo axmed iyo ay wariyeen baa waxaa kuba sugnaa in xataa juskaa lasoo qaboojiyey in biyaha badda lama geliyo juskaasoo riwaaya laba goor barhkood toddoba goor iyobaa lasoo geliyo haddii aan lasoo yar qaboojin oo taasi aanay dhaceen laguma dhawaan kareen laguma intifaaci kareen oo dadkii kuma intifaaceen ee bal haddana waxaaba jira takfiif iyo qaboojin juskaasna inta kale waa sagaal iyo lixdan dacfi oo bal qaboojintana aanay jirin ayay la dheer tahay qaali waxay dhahan wallahi baan ku dhaaranay waa saxaabadii baa odhanaysaa in kaanat lakafiyatan inta waa ti almukhafafa min athaqiila la odhanayay macnaa ina ayaa asalkeedu ah inahu marka waa la takfiifiyun oo laamta lakaafiyatanna waa laamtay faariqada yidhaahaan inta naafiyada iyo inta mukafafada lagu kala garto ama kala soocda in manaa inhu shaniye kaanat waxay ahayd naartan adduunyo lakaafiyatan mid ku filan waxgubidba oo haddii tan un wax lagu cadaabo dee iyadaa ku filanba inay wax gubto oon laba qaadi karin ya rasuul اllahi qaale wuxu uhi markaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fainahaa way jirtaa taasiba lakin fainahaa waa naarta aakhiro fudilat waa la ziyaadiyey calayha calaa naari dunya bitiscati wa sitiina juz-an sagaal iyo lixdan qaybood oo kulluhaa waa sagaal iyo lixdankaasba dhammaantood milu xarihaa kulaylka ay tani leedahay ay leeyihiin adugu waa taas waana waxa weeyaan ciddii ehelkeeda ahaydna way geli doontaa iyo ciddii lagu dahiraya laakiin kulaylka adag ayay leedahay waana inoo socotaa axaadiii xadaثna mحamed بن raafici qala xadaثna cabdالرaزاq qala xadaثna macmar can hamaam bni muنabihi can abi hurayrata can النabiyi slى الlaه عalيه waslم bmili xadiiثi abi الzinaadi غayra anahu qaala kulhuna mil xariha waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay sanadkuna waa sanadkii aynu naqaanay lakiin imaka halkan waaba dee صaxiifadiiba imaka dee sanadkii uu kuba warin jirayba weeye marka wuxuu leeyahay abuzinaad can ilacraj can abi hurayrata uu la mid yahay xadiidkan hamaam can abi hurayrata intay ku kala duwan yihin waa maxay halkii kulluhaa ay ahayd damiirku damiir ifraad uu ahaa ama damiir mufrada ayaa halkan kulluhuna unbaa dhacday riwaayadan damiirkunbaa damiirkaa jamac ah dee waana wixii banaan jirayna kol hadii wuxuu aanu caaqil ahayn ka horaa banaan jirta laakiin waa kulluhuna waa ajzaadaas dhammaantood mitl xariha wax kaloo udhexeeyaa ma jiro xadaثna yaحya بن أyuba qala xadaثna khlف بن khalifaةa qala xadaثna yزيid بن kaysana can abi xaazimi can abi hurayrata qaala anahu qaal bal sanadadu koley waa dadkaynu soo arki jirnay khalf ibnu khalifatana kolley waa nin xaaf ibnu xajar qolada sideedaada ruwaadu ka dhiga macnaa atbaacu taabiciintai dhexe ayuu kaba dhigaa taas oo kale wuxuu kolley waa ninkaa taabiciga ah boqol iyo siddeetankiiyo taqriiban ayuu dhintay lakiin wuxuu isagu sheegtay inuu arkay camr bnu xurays camr bnu xuraysna waa صaxaabi camr bnu xurays haddii uu arkayna dee waxay ahaan lahay taabici inuu noqdo khaamisaba noqdo xaafidna halkaas sababtuna waxa weeye sufyaan ibnu cuyeyne iyo axmed ibnu xambal iyo taa way ku inkireen oo ninkuu arkay inankiisay ka dhigeen isaga inaanu argin walow isaga taa lagaba soo naqliyayo ninka uu arkayo bal markaas saasaanay usugine laakiin suyuudi oo kale raximah llahu tacaala alfiyadiisan musalaxa ah waatu ku socdaa de waa hadalkaasoo markuu sheegayay dadka taabiciinta ah kii ugu geeri horreeyey iyo kii ugu dambeeyey markuu sheegayey ayuu wuxuu yidhaha wamacmarun awalu man minhum qada wakhalafun aakhiruhum mowtan mada khalaf ku jeedaana waa kan khalafna waa ninkii taabiciinta ugu geeri dambeeyey macmar in la odhanayo oo dee khilaafadii cusmaan ba dhintayna waa ninkii taabiciinta ugu geeri horreeye laakiin bal waxaan leenahay waa hadal nadar ku sugan yahay sababto ee aimada ay diidan oo diidan inuu khalaf arkay camr bnu xuraysa waa kuwa dee xaafid ibnu xajar oo kale bal atbaacu taabiciintii dabaqadii koowaadna kaba dhigo ama dabaqadii horreyse bal waa intaasoo kitaabkan hor inoogu horreeyey abuxazimkana waa salmaan mawla caza qaala wuxuu yihi markaa abu hurayra kuna waxanayn maca rasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay maciisan id waqtigaa samica wuxuu maqlay rasuulki ilaahay wajbatan sanqad waa waxaan dee dhacoo meel sare ka soo dhaco sanqadan laga maqlo taas baa wejbo lagu magacaabaa ayuu maqlay kolley daahirkuna waa dee baab khawaariq lcaadaate iyaguna way la maqleen sababto haddii aanay iyagu maqlin dee muu yidhaaheen rasuulka ilaahi tadruuna maa haada sanqadi wax la maqlay waa sanqad weyn oo la maqlay faqaala nabiyu sala اllahu alayhi wasalam tadruuna atadruuna hamsadii istifaamka halkan qadaran miya garanaysaan maa haadaa waxan waa saqdada a maqasheen iyo sanqadhaas iyo sawdkaasi wuxuu yahay miya garanaysaan qulnaa waxaan idhi allah warasuuluhu aclam ilaahiyo rasuulkiisa ogo dee iyagu hadday maqleen ba ay maqleen dee daahirka xadiiska waa ina maqleene wuxuu yahaa ma garanayaan oma oga ilaahiyo rasuulkiisa og waana wax iyaga la maqashiiyey dee rasuulka ilahi si bal arrintanna iyo cilmigana inagu aynu ugaba hello qaala wuxuu ihi haadaa kani waa sawdkaasaa maqasheen xajarun waa dhagax rumiya la ganay bihi dhagaxa fi naari naarta dhexdeeda oo naartii baaba dusheedii laga tuuray naartuna dee waa darakaad oo hoos baa loogu sii dhaadhacaya iyadoo way kala hooseysaa haddaba mundu sabciina khariifan waa mundu sabciina toddobaatan khariifan dayrood waa adigu dee sanadii dayrtu mid kaliya gashaa min tacbiir iljuzi wairaati lkulli sanad baa loo jeedaa waa waqti toddobaatan sanadood laga joogo waa dee maalintan dhulka gaadhe maalintaasaa laga joogay toddobaatan sanadood ayaa dhagaxan la tuuray afkeedii baa laga tuuray jahanamo iyo naartii fa huwa isagu yahwi waa dhaadhacayay fi naari naartii alaana waa xataa intaha alaana weeye ilaa uu gaadhay imika ilaa qacriga wuu hoobanayay sii dhaadhacaya un waa socday un ilaa uu imika gunteedii ku dhacay oo saasaa saqdadaa u maqasheen bal adigu dee waa naar waa jahanama waa halkii uu baabaystay wa bucdi qacriha qacrigeedu fogida uu fog yahay oo dee waxa weeyaan ehelkeedan loogu talagalay baaba dee waxa la qiyaasi karo la tirin kara aanu ahayn wama akaru nnaasi walow xarasa bimuminiin haddii xataa fusaaqdii muminiinta laga reebo dee wakti kastaba gaaladu kuwa ka badan weeye dadka islaamka ah haddaba markay jinkiina kuba dar yajuuj iyo maajuuj hooyao kuba dar waxaasoo dhan markaa ay wada gelayso ee haddana iyadoo ay galeen oo lagu wada guray weliba ay banaantahay odhanaysa hal min masiid de waa saca ilaahun og yahay intay gaadhsanta ilaahun baaba og haddaba waxay tilmaamaysaa dhagaxaa toddobaatan snood welibana wax meel sare kasoo dhacaya xoog baan u soconayaae toddobaatan snood ku gaadhay qacrigeedii waa sacada qacriga weeye allahuma cidnaa minhaa waana dee la buuxin doonaa dhulkaas وxadثnah محamed بن عabاdi وبن abي cمر qاaل xadثna marوان عan يزيد بن kaysاn عan أbي xaزim عan أbي هurayraةa بhada الاسناaد وqاala wuxuu yihi hada waqaca في أsflha waa kan way maqleen oo waa khaariq ina shaygani waa shay qeybo iyagiibaa dee rasuulka ilaahay bay laba socdaanoo dhagahoodii baa loo furay umuurahana waa la maqashiiyey hada kani waxa weeye waqaca fi asfaliha kolley waxaan qadaraynaa wixii bal maalan tano hada xajarun waa dhagaxa dee xadiidkii intii hore ayay nooguba sugnayd lafdigaasi nooguba sugnaa kolley nusqooyin kastan baa dhacay maxduufun baa kuba suganoo hada xajarun kani waa waxaa sawdkana maqasheen waa dhagax sawdkii dhagaxaasoo waqaca dhacay fii asfalihaa naarta gunteedii ku dhacay oo markaasaa fa samictum wajbataha saqdad iyo wixii dhicitaankii uu dhacay ayaa sawdka iyo dee sanqadhaa weynee kaba baxday saa ayaa maqasheen xadaana bal markaa qeyb fii shiddati xariri naari jahanaba waan soo aragnay wa bucdi qacrihaana waa xadiidkan maxaa hadhay wamaa taakudu min almucadabiina iyadana wuxuu inooguba imanaya labadan xadiid ee soo socda ama xadiidkiiyo dariiqiisa kale un weeye xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna yunus bn mحamedi qaala xadaثna shaybaan bn cabdالرaحman qaala qaala qataadaة samictu abaa nadrta yuxadiث can samurata anahu samica nabiy اllahi slى الlahu عalيه waslm yaquul qataada waa ina dicaamo waa garanaysaa abaa nadrahana waa mundir bn malik bn qudca ama qidca ninkii la odhanayo weeye kolley muslim rijaashiisa iyo sunantaba bukhaari tacliiqaad buu kaba wariya ninka mndr ibn mali abaa nadre lakiin kunyadiisan buu aada ugu shuhroobo loo yaqaanaaye ayaan maqlay qataada leh qataadana waa taabici abaa nadrena waa taabici laba taabicio kale warinaya xadiidka sanadkiisa ku sugan yuxadiث waxaa la waramaya can samurata waa samurata bnu judub صaxaabigii wuxuu ku waramay anahu samica inuu maqlay nabiy اllahi salى الlahu عalيه waslm yaquula ina minhum dadka waxaa kaba mida ahlu naarka ah man ruux taahudu ay qabanayso oo ay gaadhaysa annaaru naartii ilaa kacbay ilaa labadiisa kuraamood wa minhum waxaa kaba mida man taahudu kuwa ay qabanaysa ama ay gaadhaysa ilaa xujsati waa halkaa guntiga weeye oo halkaa dhexdee wax laga guntado ama caqdulizaara walsirwaal wa minhum waxaa kaba mida man taahudu kuwa ay qabanayso ay gaadhi ilaa cunuqihi ilaa luquntiisa sida lafdiga inoo dambeeya ilaa kalxantiisa iyo ilaa intaa madaxuunbaaba aan dee naartii aanu kula jirin xadaثanii cmr bn zurarata qaal akhbarana cabdاlwahaabi yعni bn caطaءi can saciidi can qataadata qaala samictu abaa nadrta yuxadiثu can samurata bni jundubin saciidkuna waa saciid ibn abi caruba hadda saciidkaas qataada kaba warinaya waayo dee waa marka leego kibaar asxaabi qataada ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala minhum ahlu naarka waxaa kaba mida man taahudu ku ay qabanaysa naartu ilaa kacbayhi wa minhum man taahuduhu naaru ilaa rukbatayhi waa ilaa labada jirib macnaa waxa weeye inta naarta uu kula jiraa waa ilaa kuraamaha inta kalo sare oo dhan naar kulama jiro in haddana intaasi waa naar taa aynu soo aragnay ee rasuulka ilaahay inoo sheegay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh naarteennan aan ognay libteed ay leedahay inay juz toddobaatan juz oo loo qaybiye naarta kamida ay tahay taasuu kula jiraa horena waxaan filayaa waa ti aynu usoo marnay ahwanu ahli naarba laguna fasiray inuu abu aalib iyo shafaacadii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taasna ay ahayd naarta lagaba fudaydiye xadiidka wuxuu ahaa ahlu naarka waxa ugu naar fudud ku isaga la dhigayo halkaa raysmagaadhadiisa waa intaan markaa lugta dhulka la dhiga aan dhulka yar qaban ayaa dhuxul la dhigaya halkaasaa wuxuu saarayna dhuxulo unbaabu markaasaa dabka intaa leeg baa yaqlii minha dimaaguha dhuxushaa yare hadda intii kaloo dhamooyin fayowde ayaa maskaxdiisu la faqfaqlaynaysaa wuxuu haystaa ehlu naarka oo dhanka ugu cadaab adag inuu yahay isagaana ah ka cadaabka ugu fudud waa cadaabka shidadiisa haddaba qoladan dee kaa isaga kuraamihiisa intaas ay u hayso walow dad aada u badan dee uu dhaamo oo ka muquurtay dee khawaash iyo mihaada sidii qur-aanka inooguba sugnayd waxaa ka hooseeya gobashooduna waa naar fooqo duushooduna way daboolaysaa hirar naareed baa ka sarreeya hirar naareedna way kaba hooseeyaan kaasaanu la midayn ama kaa ilaa luquntiisa haddana isagu waa dee waxa weya waa cadaabkaa shidada leh ee jirkiisii kaloo dhanna ula dee karayaba taas ilaahay aynaga badbaadiye minhum man taahuduhu naaru haddaba ilaa kacbayn wa minhum man taahuduhu naaru ilaa rukbatayh wa minhum man taahuduhu naaru ilaa xujsati waa halkaa wa minhum man taahuduhu naaru ilaa tarqwati halkii markii hore man taahuduhu ilaa cunuqihi waa luquntii ayaa halkan tarqwada tarqwadna waa laftan u waya waa kalxanta ee udhaxaysa dhuunta iyo halkan degta udhaxaysa taas baa le ilaa halkaasay ugaadhsantay macnaa ujeedadu madaxii un intii kale naar buu kula jiraa intaasaa ugaba fayo kuwa kalena way ka siirayn haddaba markaa la joogo maxsharka iyo dhulkii layskuga xisaabayay ee naarta dadka lagu soo dhaweeyo iyadana dhididka dadka ka dhacaya tan oo kaley ahayd oo waxaa ka mid ahaa dee mid aan kuwa iyagu sabcatu yudiluhum llahu fii lilihdaas iyo ama kuwa badan dee toddobadaasu maaye way ka badan yihiin taase laakiin kuwo kaloo dhiidka kaba dhacay ilaa kuraama u gaadhsiisan yahay iyo kuwa jilba u gaadhaya iyo kuwa dhexda u gaadhaya iyo kuwa xakamaynaya oo ilaa afka iyo intan u gaadhaya waa dhiidkiisa ka dhacay weli waa intaan xisaabtii lagu jira laba xisaabinba wey naartina waa tan oo kaleo dadkeenu naarkaa tafaawudkaasaa jira marka waxaana ixtimaal laba dadka san oo kale ay noqonaysa aynu naarka caynkana dee kii kaafirka ahaa isagu waa kaas muquuranaye barhkoodna axaadiisa qaar baa inoo dambeeya dee casharku inoo socon doona haddii ala yidhaha ama waxa weeyaan weli axaadiisa way socon doontahay ee dadkii iyagu intay iyagoo muwaxidiina dembi badan lahaa in laga dhaafin marka hore aan helin wax dee iyagii bal matalan la geliyo naar ee tadhiir loo geliyo ayaaba xaaladoodu dee tafaawudkeena way kala dembi badnaayen laakiin kuwaasoo kale horeynu kitaabulimaan uguba soo maray marka ugu horeysa ha gubteen way gubanayaanoo waa kuwaa dhuxul noqdaybe laakiin iyaga way dhimanayaanoo markaa horey gubtaan mooyaane kuwa ne iyagu ahlunaarkii dhabtaha maaha waa lagu dahirayaa mudday meesha ku jirayaan marka dambena waa laga saaraya jannay ma-aalkoodu noqonayaan isaan soo maray way dhimanayaan marka dambe ixsaas dambe iyo dareen dambe ma yeelanayaan markaa horey gutaan marka hore way gubanayaan oo way dareenayaan laakiin marka dambe ama kuwa la yidhi laa yamuutu fiiha walaa yaxya waa kuwa asxaabu naar ehelkeeda ahaayeen weligeed kama baxayn kuwaas bay xaaladoodu taatay ama kuwan marka waana muxtamil qolooyinka saasa inuu tafaawudkaasi marka horeba jiro oo kuwaas ay yihiinbe walade abu alibba intaas xadiiku kuba yimi xadaثna mحamed بن mثنى ومحamed بن بشhاar qal xadaثna rwx qal xadaثna سacيid bhada الاسناadi وaجacala makana xujsatihi xiqwayhi marka waxa weeyaan sacيid markii horeba inoogu sugnaaye سacيid بن abi carube waxaa ka warinaya shayb markaa sacيid riwaayada hore cabdالwahaab ibn cadaa imikana waxaa ka warinaya riwaayadan rawx ibnu cubaadata rawx ibnu cubaadata riwaayadiisuna taas bay la mid ahayde halkii riwaayada hore aan kusoo maray waminhum man taakuduhu naaru ilaa xujzatihi ayaa ahayd waminhum man taakuduhu naaru ilaa xaqweyhi waana isla macna xaqi waa halkaa gunti qabadka waa halkaa lagaba guntado ilaa intaa ay u gaadhsan tahay baabun annaaru naarta yadkulaha waxaa gelaya aljabaaruuna jamcu jabaarin kuwaa dee dadka aan u naxariisan aan danka gelin bal muraadkoodii waxay doonayeen kuba dirqiya ku qasba waljannatu jannada in yadkulaha ducafaa bal xadiidkay kuba iman doontaa dadka ducafadaa waa ehelkooda si uma badnayd jannadee xadaثna بن abi cmr qal xadaثna sufyaan عan abi الzinaadi عan اlacraج عan abi hurayraةa qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi اxtajat waxaa dooday annaaru naartii iyo wاljannatu jannadii na way dee ilaah baa idraak iyo tamyiis iyo waxa ay ku hadlayaanba uba yeelay iyagiibaa hadallay isdhaafsadeen markaasoo way doodayaan faqaalat haadihi waxaa tidhi tan waa tii hore oo waa naartii yadkhulunii aniga waxa igelaya aljabaaruuna kuwii jabbaaruunta walmutakabiruun almutakabir waa kuwa xaqa ka kibrayey oo rasuulka ilaahay kibirka wuxuu ku fasiray waa qabd اlxaq ama baطr اxaqi waqabd الnaas wey xaqi oo la diido oo la aqbali waayo dadka oo la yaraysto in jabaarna in markaa jabaarun jamcu jabaarina waa kan aan naxariista lahayn ee dee wuxuu doonaya dadkii kuba qasbayeen cid u aaba yeelin cidna aan uba nixin buu noqon ama labada lafti waaba islaba mide kuwaas anigu nooca sifadoodu taa ahayd ayaa aniga igelaya waqaalat haadihi waa jannadii waxay tihi yadkulnii waxay gelaya adducafaau dadkii ducafada ahaa iyo walmasaakiin waa dee ehelkeedii uma badnaa waa kuwa aan wax dulmi ahayn kuwa aan xaq ka kaba kibrayn kuwa aan dad yaraysan ahayn ee ducafada iyo masaakiintii ayaaba wax dee iyagu markaa jeediye oo ama xaqa inay aqbalaan ka hor joogsadoo jaah iyo maal iyo waxyaalaha iyo magac ay leeyihin taas iyo sunno ay leeyihin aanu jirin dee saas ayaa aniga igelaya ehelkeyga kuwaasaa u badan rasuulka ilahi baa markii arkay caamatu ahliha almasaakiinu kuba arkay faqaala allahu caza wajal ilahi baa isagoo kale xukumaya labadoodii yihi lihaadihi waa naartii buu ku yihi anta adigu cadaabi cadaabkaygaata ucadibu waan cadaabayaa bika adiga mana shaaw ciddii aan doono waana cadligiisii taasi laakiin ruuxaan dee wax mudan oon isagu dembi galabsan ilaahay subxaanaه watacaala ee ma gelinaye warubama qaala waxaaba inuu yidhi baa la arkaa shak mina raawi usiibu biki manashaa waxaan adiga kuga asiibaya ujeedadu adiga kuga cadaabaya dhexda ciddii aan doono wa qaala lihaadihi naartiina wuuu jannadii wuxuu ku yihi anti raxmati naxariistaydi baata waa maxalkii naxariista ayaaba tahayo raxama waan naxariisanaya biki manashaa ciddii aan doonaan ugu naxariisanaya oo waa dadkaa dee waa fadligiisiio bal maaha un halkan ciddii mudatayee dad aan mudanba caruurtii yaryareyd oo wax khayr iyo wax daaco ay laba yimaadeen jirin ruuxaa weyni isagu ama dee waali un ku weynaadee saa kuba dhinteen wax daacuu laba yimi jirin waa kan ilaahay gelinayo ama taas kuwa dembi badan badan lahaa oo kaba dhaafay kol haddaanay shirki kuba dhiman oo u gelinayana waa jirta arrinku waa fadli iyo naxariis bal waxay noo soo socotaa in marka jannada haddana weli dhul banaana ay noqdaan oo dhul aan la deganayn ay jannadii kaba mid yihiin in dad aan ilaahba soo caabudin kuwo kale u abuurayo u janno gelinayo ama naarta iyada cid dee mudatay u mooye cid kale lama gelinayeen way noo soo socotaa labadaba walikulli waaxidatin mid kasta waxaa usugnaado minkumaa labadiina kaba mid ah waa jannadiiyo naartie milha wax buuxiya bal xadiidku duruq buu leeyahay iyo riwaayaat waan sii raacin doonaa duruqdiisa kolley macnihiisuna de waa macnaha cadba weeye وxadثnي محamed بن رافع qال xadثna شhبابة qال xadثnي ورقه عن أbي الزناaد عن العرج عن أbي هريرaةa عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاaل تxاajaت waxaa dooday النaaru naartii iyo والجaنaة جanadii faqاaلaت النaaru usirtu aniga waxa lay doortay weyi waxa laygu khaas yeelayba بالمتكبريiن والمتجبريiن وqالت الجنة جanadii ba waxay tihi iyadii si waxay ifaanaysaa bay naarti uhadlaysaa oo dadka caynkaasaba laygu cadaabaya aniga fama lii maxaa ii sugnaaday oo laa yadkulunii aanay ii gelahayn aniga ilaa ducafaau naas dadka kuwoodii ducafada ahaa iyo wasaqadun kuwoodii liitay hooseeye un mooye saqadku halkana dee sintiya qaafku way fadxiyeen waa ducafaa walmutaxaqaruuna minhum waa kuwii la yaraysanayee dadka agtooda manzilo saasaba aan kuba lahayn kaas mooyaane iyo wacajazum waa isla macno cajazna waa jamcu caajizin oo waa kuwa iyagu dee aan tabar lahayn awood lahayn ay dee ama suldo iyo sarwo iyo waxyaala kuba yeeshaan ee iskaba liitay weeyaana caajizinta kuwaas mooye cid kaleba aanay gelahayn faqaala allahu liljanati jannadii ilaahay wuxuu ku yidhi anti raxmati naxariistaydaa tahay arxamu biki man ashaau min cibaadiya waxaan arxamu naxariisanaya biki man ashaau ciddii aan doonay min cibaadi waqaala naari anti cadaabi ucadibu biki man ashaau min cibaadi walikulli waaxidati mid kastoo minkum idinka idinkaba mida waa minkuma waxaa mid kastoo labadiina kaba midana miluhaa minkuma baa inoo horeysay minkuma halkan i dhacday kollay laftiga horan weeye macnu in wax buuxiya faama naaru naarti falaa tamtali uma buuxsamayso oo iyadoo dee marka wax lagu guraba lagu guraba wuxun bay odhan to hal min maziid arrinkuna waa istifaam walo barhkood istifaam inkaariya mala mufasiriinta qaar ay kaba dhigaan lakiin maxalkii maaye waa istifaamo macnaa wax laisoo kordhinayo laigu soo siyaadinaya ma jira weli dee meelaha banaan weeyaan oo waan qaadi karaa uwaasac baan noqonaya falaa tamtali xafa yadac wuu dhigaya ilaahay qadamuhu qadamkiisu caleyha korkeeda dhigaya fataqulu waxay odhan qai qai manaa xasbi xasbi way igu filan tahay khalaas wax dambon qaadayaana ma jirto iyadii baa laisku celinayaayo fa hunaalika waqtigaas xaaladaas bay tabtali u buuxsamaysaa kolley laftiga qadam waa inoo dambeeya riwaayaadkana waa inoo dambeeya wayuswa bacduha wayuswa waa la celinaya ururinaya weya yudamu bacduha ilaa bacdi marka dambe iyadii laisku celinayaayo waxay noqonaysaa bacduha ilaa fatajtamic taltaqi cala waxay ku ururaysaa oo dee ay kusoo daboolmaysaa ciddii kuba jirtee markaa gashay qadqadna in iyadoo da-da la reebo qadqad laydhaah iyadoo qadi qadi la yidhaho da-da la kasriyo iyadoo la tamwiiniyo qadin qadin intana shada ma lahae macnaa xasbi un weeye way igu filantao intan yakfini way hada intana igu filan intaa imika laygu soo guray dee dhexdeeda kuma jirtaa igu filan bay odhan markaa xadaثna cabdاللahi بن cawn الhilaaliy qal xadaثna abu سufyaan yaعni mحamed بn xumayd عan macmar عan ayub عan ibn sirin عan abi hurayraةa an النabiya slى الlahu عalيه وasلم qaal اxtajat اljanaة والnaar wاqtasa wuxuu raad guray eeg maanta macmar baa ayuub ka warinaya xadiidkan ayuubna ina sirin buu ka wariyey ina sirina abu hurayra markii hore xadiidkii hore aynu soo marayna abu zinaad can اlacraj can abi hurayrata ayuu ahaa markaa ibnu sirin xadiidkii acraj aynu soo maray mid laba mida ayuu abu hurayra kaba wariyayo waqtasa xadiida bimacnaa xadiida abizinaad xadiidka abizinaad canilacrajan kaba soo baxnay mid laba mida kiibuu dabagalay una ujeedadu kiibuu la lafdi yahay aynu soo maray ee inta ay ku kala duwanyihin tii hore taxaajat inaaru waljana soo mayeen halkana ixtajat waana laba ficloo isku mid ah ixtajat iljanatu wanaar xadaثna mحamed بن raafici qala xadaثna cabdالraزaq qala xadaثna macmar can hamaam bni munabbihin qaala هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار وصرت بالمتكبرين والمتجبرين حديثك وحديث كريئون طرق هي الروايات كلا دوان بولي وانا حديث كابو هريرة وقالت الجنة فما لي لا يدخل وحي يسوقنا دي محوية oo laa yadkhulunii aanu ii gelahayn aniga ilaa ducafaau nnaasi wa saqaduhum wa khiratuhum lafdigan baa inoo soo kordhay khiratuhum waa dee kollayna waa dabdi in karhuhumna ama kharasuhumna waa dabdi kale oo iyadana xadiidka halkan in badan oo ruwaadda kaba mide ay kuba wariyeen bal laakiin haddii aan idhaahno malaa lafdi saddexaadna waa jiraayo halkan shaarixu soo naqlinaye kan inoo yaalo qiradu waa kadsooniy iyo kaflada weeye ujeedadu dadka iyagu marka la eego iyagu dadka waa sida xadiidkii kuba yimi dee akharu ahljannati albulham waa dadka qalbigooda uu fayow yahay ee aan khiyaamo iyo khadeeco iyo waxyaalaha caynkaasa qalbigoodii aanu kuba sugnayne bal iyagu kadsoomaye dee dadkii kale waxay kuba yidhaaheen iyagoo qalbigoodan saliimkaa daraaddeed fayow aan khiyaamo aqoonin wax kale aqoon dhici karta in iskaba aqbalaan oo kale iskaba yidhaahdaan dadka caynkaasa weeyaane dadka dee waxa weeya marka la eega fidno adduunyo badan oo ay leeyihiin iyo xeeladeed iyo waxyaalaha caynkaas aan lahayn haddii karasum la yidhaahna waa lafdigii hore ducafada waa dadka ahl alxaja walmaskana waa saa masaakiintii karas juuca la yidhaha maal karsu juucuu noqda waa dadkoodii baahnaa ee masaakiinta ducafada ahaa adigu macnayaashaasn qaala allahu liljanati markaa ilahay baa yihi inamaa anti raxmatii arxamu biki man ashaau min cibaadii waqaala linnaari inamaa anti cadaabii ucadibu biki man ashaau min cibaadii walikuli waaxidati minkuma miluha ay maa yabdauha wax buuxiya faama naaru naartii falaa tamtali uma buuxsamayso markasta wuxuunba idhan wataqulu hal min maziid xataa yadaca allahu tabaaraka watacaala rijlahu taqulu markaasay o dhan qadi qadi qadi fahunaalika meesha ah iyo waktigaas bay tamtali u buuxsami wayuzwaa waa la celinayaayo bacduhaa barhkeed baa ilaa bacdi barhkii kale lagu riixaya loo dumaya walaa yadlimu llahu ilaahay ma dulmayo min khalqi axadan oo dee intuu khalqi kale u abuuro aan macsiyo iyo dembi laba iman naartii kuma guraya sida jannada uu ilaahayba yeelay waa mal jannatu jannadii weli iyadoo hadda aynu soo maray habeenkii dhawid waxaan soo aynay khaymo dherarkeeda samadu lixdan mayl yahay dhararkeeda masaaxadeeda dhulkuna lixdan iyo ruux keligii leeyahay bal intaa way kaba baantae iimaan kitaabul iimaan baan kusoo marnay inay ruuxii lagu odhanayo adduunyada iyo tobankeed baad leedahay iyadoo haddaba ruuxii intaa yeeshay ayay haddana oo dadkii dee aad iyo aada u badnaana ay galeen ee dee markaa ilaahun tiradooda ogaa ayaa haddana fadli iyo in ziyaadaa iyo dhul aan la deganayn ba harayo markaasaa fayma laha ilaahay yunshiu laha khalqan khalqi buu u yeelaya u abuuraya bal xadiidku kolley in yaroo duruqun baa inoo dambaysa oo laqba un mooyaane wax kale uga baahnayn ama carabmarin ee inta jirta waxa weeya labada laftigan fayadacu qadamahu iyo rijlahu baa meesha inooguba soo aroortay kolley shuraaxda kalaamkoodu waa badan yahay laakiin dee horeynuu soo maraye xadiidkana axaadiidii sifaadkun buu kaba mid yahay in kolley nusuusta inooguba sugnaatay marka arrinkuna waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala laysa kamithli shay wahuwa samiic albasir waa ka nasahan yahay makhluuqaad iyo wixii laguma yaqaanay taa waa ka nasahan yahay laakiin dee sifaadka waa leeyo imika samcigiisa iyo basarkiisa iyo qudradan iyo iraadadan iyo umuurahan iyadana nusuusta ay kuba timi waan sugaynaa ilaahay waa leeyahay laakiin sugidda aan sugaynaa waa ihbaata wujuud ee laa ihbaata kayfiya maaha oo inay jirtaan yaqiinsan oon ictiqaadina ilaahay samci buu leeyahy basar buu leeyahay laakiin kayfiye maaha ma garanna kayfiyadeeda ilaah baa ogo markaa laba arrimood baa yaalla haddii aan idhaahno mae sifadan wax kalaa looga jeedaa san maba ahna tacdiil baa iman haddaan idhah mae sifadu san iyo san bay taba ama tii khalqigoo kale aynu naqaanay un aan waqiyaas qaadana tashbiih iyo takiif baa iman labada arrimoodbana laba arrimoodoo toosnaynba weeye arrinku waxa weeye wixii rasuulkii ilaahay isagu isu sugay ama rasuulkiisu u sugay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh horta waan sugaynaa tafsiir kale iyo takiifna uma yeelanayno waayo xaqiiqadiisa ma ogaan karno saa ilaahay subxaana watacaala daatadiisa hadday tahiy sifaadkiisa hadday tahay kaleba ee nusuusta nooguma timiba aan u sugayno arrinkuna uu yahay ihbaata wujuud ee maaha ihbaata kayfiya yan wixii nas laakiin inoo sugnaaday waa inuu sugnaaduu saxiix yahay kuba yimina aan sugaynaa un saasaan yadaana taas ishkaal kale iyo wax kaloo la yidhaha mee kanaa looga jeeda kanaa looga jeeda kanaa looga jeedaayo in aad ugu hagaagtaba aanad garan wixiina wax la hubo maaha taas weeye dee tii aslamka ahayd ee badbaadadna ay kuba sugnayd horena wata aynu usoo marnayba bacd alculamaa baa laftiga qadam uu soo arooray halkan rijlahu oo kale ka dhigay inay tafsiir macno tahay laakiin naski dee muslim saxiix yeele waa ku yimaada muhimku waxa weeyaan waa sifadiisaas isagaa markaa dabadeed qadamkiisa uu dhigo adigu isagu ayay buuxsamaysahay oo aanay meel badnaani aanay jirayn oo iyadii un baa laysku celinayaayo iyadii un baaba intii ku jirtay un bay kuma daboolmaysaa ama iyada taa kolley hadal aada u qayim ahaa oo uu dhahay imaamkii bakawi xadiidkan aan hayna waa xadiidka kitaabkiisa uu ku khatimo sharxu sunna la idhaha oo xadiidka ugu dambeeya uu kuba khatimo ayaa wuxuu dhaha xadiidkan iyo t wixii lamidkaa waa min sifaat illahi lmunazaha can takyifi watashbih waa sifaatka ilaahay in kayfiye loo yeelo le waa saa saas ama wax kaloo lagu shabaho kaba nazahan marka wixii tan kuba yimi kitaab iyo sunna kuba yimi uu soo qaatay sida aliyad oo kale alcayn iyo almaji iyo alityan iyo alimaanu biha fard in la rumeeya dee waa laazim wlimtinaacu can alkhawdi fiiha waajib in laga joogsaday in waxaan lasii dhexgeglo lasii fasira waxaan gaari karna ma waxaan ogaan karna ma daatadii ilahay baan ogaan karnaa sifaatkiisna waa saas oo kale taasna waa laazim oo dee iyadna markaasuu leeyahay ruuxa muhtadiga waa ruuxa dariiqa tasliim in ruuxan dee khaaidka ee ama doonaya inuu kayfiye u yeelaana waa ruux halowsan ruuxa dee inkiraya lamay waxa weeyaana kaasna mucadil buu noqonayaa iyo dee kii mukayifkaana waa tashbiih baa iman ilaahayna subxaanaه watacaala dee laysa kamidli shay wahuwa samiic اlbasir bal marka waa arrinkaasna inoo badbaadadaa dee kolleyda cilmi ahaan iyo badbaada ahaanba badan bay intaasaan kuba dhaafay taas وxadaثna cثman بn abi shaybata qaala xadaثna jariir kolley malaa de muxaadaraadkii markii hore ahaa markii dambena kutayibka yar walo weli iminka aanan madbacayn dee isi rogo halkana laguma aqriyay dee laakiin durusiisa ay iska faaftay ama dadkaba ha noqoto ama interneedadaba ha ku jirto cunwaankan dambe la baxay lamaxaad kolley waxaan filaya markii ugu horreeyey bukhaari dee waa muxaadaraadkayga ugu horreeyey markii halkan tafsiir bukhaari aan maraynay taas bay ahayd ba iyo arrintan sifadan marka la eego iyo suuratuqaaf marka la eego kitaab tafsiir oo bukhaari ahayd oo asalkii markii ugu horreysay wixii asalka u ahaayee laba cashar ama dee ayay ahayd ama saddex markii dambena u kordhayba وxadثna cثman بn abi shaybةa qal xadaثna jariir عan اlacmaشh عan abi صالح عan abi سacيidi الkdriyi qaala qala rasuul الlahi slى الlah عalيه وasلم اxtajaت الجanaة والnaaru fadakara naxو xadiiث abi hurayrata eg waa xadiiث abu saciid maanta waa صaxaabi kale xadiidkii lakiin xadiidkii abu hurayra mid laba mida ayuu ahaa ilىa qowli walikilaykuma calaya milha labadiinaba inan buuxiye ayaa korkayga ah walam yadkur maa bacd min الزiyada lakiin inta dambe aynu kusoo marnay ziyaada xadiidka abu hurayra ee qadamkii ay kuba sugnaayeen iyo taas iyo in abuur loo abuurayo dad kale iyo khalqi kale jannada wixii fadligeeda iyo ziyaadadeeda intaa xadiidka abu saciid lamay socon xadaثna cabd بن xumayd qala xadaثna yunus بن mحamedi qala xadaثna shaybaan can qatadata qala xadaثna anas بn maliki waa xadiidka saddexaad waa saxaabi saddexaadkana ana nabiy اllahi salى الlahu عalيه waslm qaala laa tazaalu jahanamu kama suulayso taqulu inay tidhaaho hal min mazid waa sida qur'aanka wa taqulu hal min mazid yوma naqul لجaهnm hal اmtalaأti وtqul hal min maزid xatىa yadaca fiiha rab الcizaةi تabaaraka وataعalى qadama fataqulu qaطi qaطi وcizatika baan ku dhaartay wayuswa waa la celinaya bacضha ilى bacض وxadaثnii زuhayr بن xرb qala xadaثna cabdالصmd بn cabdالwariث qala xadaثna aban بn يزid بn يزيd الcaطاri adid cdar ama alcadaaro qala xadaثna qatadة can anasi can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم bmacna xadiiثi shayban xadaثna mحamed بn cabdالlahi الruziy qala xadaثna cabdالwahab بn caطاء fي qowlihi عaزa wajل yوma naqul لجaهnma hal اmtalaأti وtqul hal min mazid faأخbarna can سacيidi wa سacيid بn abi caruba can qataadaةa can anas bni maliki can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم anahu qaal laa tazaalu jahannamu yulqى fiiha wataqulu hal min maziid xataa yadaca rab اlcizaةi fiiha qadama fayanzawi uu dulmayaayo laabmaya ururaya bacduha ilaa bacdi wataqulu qadi qadi bicizatika وakaramika walaa yazaalu fi janati jannada kama suulayo fadlan wax dheeraada dhul aan laba deganayn iyo dee naciim aan laba deganayni oo dadkiina ay dhulka nin kastaa mulkigiisii badnaa qaatay inuu kuma sugan yahay xataa yunshia allahu laha khalqan labadaba saacadood oo dee ilaahay og yahay ayuunbaa inoogu sugan xadiidke fa yuskinahum markaasaa ilaahay dejinayaan khalqigaa cusub fadluljannati jannada markaa dheeraadkeeda xdثnي زهير بن حرب قال xdثna عفان قال xdثna حماد يعني بن سلامة قال أخبرنا ثابت قال سمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى من الجنة ما شاء الله يبقى يبقى waxaa ka haraya min الجنة ma شhاء الله wixii ilaahay doonaa يبقى oo dee زiyaada ah o dee جنة cرضha السماaوaaت والأرض ثuma ينشئ الله taعالى لha خلقا ilahay خلqi buu u abuuraya mima يشhاء halkaa dejiya والله سبحaنه وتaعالى علم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زد